أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose gaalada midooda afrika ayaa mar kale ku celisay in dhaqaale la-aan baahsan ay heysata taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa sheegay in mar dhow dowladda xabashida itoobiya ay ku wareejinayaan badda soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa is-hor istaag ku samaysay shir ay siyaasiyiinta mucaaradka ku qabsan lahaayeen xeendaabka garoonka diyaaradaha ee muqdisho wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa goob fagaaraa ku daawaday aflaam jihaadiya munaasabad arday shahaadooyin lagu guddoonsiinaya ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalkaasi si aadaa looga maqlayay deegaano ka baxsan degmada qoryooley gaalada midooda afrika ayaa mar kale ku celisay in dhaqaale la-aan baahsan ay haysato taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba gaalada midooda afrika ayaa waxay mar kale shaaca ka qaadeen in dhaqaale la-aan la daaladhacayaan duulaanka kufaarta afrikaanta ee eyusom iyagoo weli baadi goob ugu jira ciddii baahidooda dabooli lahayd iyadoo ay weli hubanti la-aan xoogan ay haysato duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya magacoodana loo soo gaabiyo eyusom ayaa waxa ay mar kale qayladhaan ka soo yeertay ururka midooda afrika ururkan ayaa waxa uu si ka adag hadaladii hore u adkeeyey baahida ay u qabaan helitaanka ciidamo iyo dhaqaale joogto ah oo loo helo duulaankooda soomaaliya taasoo aan lahayn ilaahi hadda ciddii dhabarka u ridan lahayd islamarkaana dhaqaalahaasi bixin lahayd kulan heer wasiiro ah oo ka dhacay caasimadda etoobiya adis ababa ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ururka midowda gaalada afrika uu ku sheegay in si deg deg ah loogu baahan yahay ciidamo iyo dhaqaale salfadhiyo leh oo lagu taageero duulaankooda soomaaliya waxay sidoo kale bayaankooda ku xuseen in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku waayeen ciidamo ka tirsan duulaanka shisheeyaha afrikaanta ee soomaaliya bayaanka ka soo baxay kulanka heer wasiiro oo ay yeesheen madaxyaweynta ururka midowda gaalada afrika ayaa ku biiraya hadallo quusiyo niyad jab ah oo horey uga soo yeray ururkan kuwaasoo ku aadan xaaladda cakiran oo ay ku wajahayaan soomaaliya iyo dhaqaale la-aanta baahsan ee dilootay kufaarta afrikaanta iyadoo ay weli taasi jirto ayaa waxaa geesta kale isa soo taraya dowladaha reer galbeedka ah ee sida cad u sheegaya inaysan dhaqaale u hayn duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya taasoo rajabeel ka sii dhigaysa in kufaarta afrikaanta ay ku sii sugnaadaan soomaaliya islamarkaana ay qaataan dhaqaalo aan wax natiijaa laga keenayn mahadsanid abowshayba madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa sheegay in mar dhow dowladda xabashada itoobiya ay ku wareejinayaan badda soomaaliya sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed murtad cabdiraxmaan ciro oo waraysi siilayay tv-ga maraykanka laga leeyahay ee c n n ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan aqoonsigii dhowaan ay ka heleen yahuudda ciro ayaa sheegay in aqoonsigaasi ay kaga faa'iidaysanayaan inay heshiisyo ganacsi iyo mid maalgashi la galaan dowladaha caalamka ku yaala waa sida uu hadalku dhigay mar wax laga weydiiyey halka ay u marayaan heshiisyadaasi ayuu soo hadal qaaday in dhowaan ay qalinka ku duugi rabaan oo ay saxiixi rabaan is-afgaradkii maamulka ridada ee somalilan ay la galeen dowladda itoobiya kaasoo ku aadanaa in qayb ka mid ah badda soomaaliya loo gacangeliyo itoobiya mar uu arrimahaasi ka hadlayey murtad ciro ayaa waxa uu yidhi Yes, we have uh, now in discussion with Ethiopia to make a, a transit, trade, and transport agreement. Hopefully, it will be final soon.
haa waxaan hadda wadahadal kula jirnaa dowladda itoobiya kaasoo ku aadan inaan saxiixino heshiiskii is-afgaradka ahaa ee m o u-ga waxaana rajaynaynaa inuu goor dhow dhammaystirmo heshiiskaasi A transit, trade, and transport agreement. Hopefully, it will be final soon.
kowdii bishii janawari ee sanadkii labada kun afar iyo labaatankii ayay ahayd markii murtad muuse biixi oo xilligaasi ahaa madaxa maamulka ridada somalilan uu heshiiskani la galay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed taasoo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ay si weyn uga caroodeen ugana dhidhiyeen dhowaan ay ahayd markii yahuudda ay sheegeen in maamulkan ridada ah ee somalilan ay u aqoonsadeen dalka madax bannaan soomaaliya iyadoona maamulkan uu hadda u gogol xarayo inuu qayb ka mid ah badda soomaaliya ku wareejiyo dowladda xabashida itoobiya mahadsanid cabdiqane kooxda ridada soomaaliya ayaa is-horistaag ku samaysay shir ay siyaasiyiinta mucaaradku ku qabsan lahaayeen xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo daadiyey hareeraha garoonka diyaaradaha caalamiga muqdisho ayaa bilaabay inay celiyaan dhammaan saraakiisha mucaaradka ee doonaya inay gaaraan hotelka ay degan yihiin axmed madoobe iyo siciidani war rasmi ah oo ka soo baxay waxa loogu yeero golaha samatabixinta ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka xukuumadda riddada oo ay sortaha ku sameeyeen saraakiisha mucaaradka ee doonayay inay shirka ku qabsadaan hoteelada ku yaala garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa xalay baaqday isku imaatin ballaaran oo ay isugu imaan lahaayeen axmed madoobe siciid deni iyo saraakiisha kale ee mucaaradka xildhibaan cabdirashiid jire qalinleh oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka lagu yeero nabad sugidda ay si bareer ah u celiyeen maxamed xuseen rooble iyo shariif sheekh axmed isagoona eedeen kulul u jeediyey xasan gurguurte waxaanu joognaa airbor hotel oo ah meesha ay degan yihiin madaxdii golaha mustaqbalka waxaa dhacday in shirkii labaad oo loo ballansanaa maanta in la isugu yimaado golaha isugu yimaado in haddana mar kale laga hor istaagay sidii xalay looga hor istaagay iyadoo xalay raaligelin laga bixiyey wixii dhacay oo ra-isul wasaaruhu guryahooda ugu tegey madaxweyne sheekh shariif iyo ra-isul wasaare maxamed xuseen roble iyo haddana maanta sidii oo kaleento ay sameeyeen xukuumaddu ay samaysay inay ka hor iska hor istaag ku samayso madaxdii la rabay inay kasoo qayb galaan shirkii loo badlanaa kaasoo looga tashanayay in wadahadaladii loo yimid laga sii ambaqaado meeshaas marka waxay u muuqataa in dowladdu ay mar walba caqabad ku tahay in wadahadal la wada galo in la isaga yimaado arrimaha taagan in laga hortago firaaq dastuuriya marka waxaan aad uga xunnahay tallaabada mar labaad la qaaday waxay caddayn u tahay tallaabooyinka la qaadahay mar walba inay hortaagan yihiin in wadahadal yimaado in arrimaha taagan ee ugu horeeya dastuurka iyo doorashada waqtigeeda dhow yahay laga wada hadlo inay caqabad ku yihiin oo aysan doonayn in labadaba laga wada hadlo marka sababtaa darteed bay u samaynayaan kow iyo laba weeye waxa hadda aan ka hadalnay laakiin waxaan u malaynayaa inaysan ogolaan doonin in la wada fadhiisto isbuucii lasoo dhaafay ayay axmed madoobe iyo siciid deni waxay goob fagaaraha ka sheegeen in aysan muqdisho dib uga laaban doonin ilaa xasan gurguurta ay ku qasbaan in uu qabto doorasho ka dhacda teendhada afisyooni mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenna oo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecadda islaamka ee wilaayada islamarkaana ku dabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta taa'ib nuur ibraahim cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda ridada soomaaliya isagoo sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyada isugu yeera macuusleyda ee ku adeegato kooxda riddada isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada miirtaqo waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu bixiyey kaga warbixiyey ku biiritaankiisii murtadiinta isagoo sidoo kale taa'ibkan ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga magacaygu caliihanuur dawe cali anigoo ka imaaday degmada maaday ka tirsanay ciidamada booliiska hirshabeelle gaar ahaan intan degmada aan laysoo wareejin ka hor jowir saldhig ku yaalla oo layidhaha saldhigga galbeed ayaa lay diiwaan xukumi jiray waxay aheeday sanad iyo saddex bilood intaa wax xaquuqa wax mushaaraada intaba wax garaama midna ma jirin wax diin leh amba ilaa mahadiisu badan tahaye qaab loo tilmaami karo ooba islaamnimada lug ku leh haba yaraatee midna kalama kulmin kuma arag meesha aad iyo aad dhaqamo aad u foolxun ay dadkiioo xaquudii lagu tunto ayagiioo la dhibaateeyo waxba loo qaban lacag dhaqaalo laga qaado mar walbo misenaan wixii qofka wixii laga qaada in wax loogu qabto amba ciddi dhibaataysan uun tabarucad iyo wax qofkii hadda matalan guri laga qadayo misena ganaaxaa taaya laleeyahay lacag la sii saarayd arkeen waxyaabaha saasa wax damiirku qaado kaliya ka mid mahayn dhaqamada aadka ugu faalka xunloo aan kala kulmay ayay ka mid ahayeen inaysan wax diin iyo midna aysan raad ku lahayn ee dad la soo adeegsadayoo ajaanib u adeegaya ay yihiin ay meesha aniga iga soo baxda ugu dambeyntii nuur ibraahim macali ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada miirtaqo uu soo gaaray isagoo fariin baaqah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada isla markaana ugu baaqiyay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweynayso fariintan uu dirayaa waxaa in ay iskaga yimaadiin meeshaas wax nolola kuma hayaan wax diina ma yaaliin inay dadkooda ehelkooda walaalahooda diintooda ay dib ugu soo laabtaan ninkii ilaa maadiis weyntaye ilaahay dartiis u shaqaysaayo u shaqaysayo ninka islaamka diintu waxay rag u adeega way rabtaa ilaahay baana uun kulley shahaadiisa ku sheegay haddii qulubtooda ay qulubaha biniaadanka ilaa marba qof soo dumo qulubtiisa qofka qulubtiisa ilaahay soo dumee in uu dhankan maanta uu sidaas oo xagga uga soo jeediyay ewel oo ugu lunyay inuu ka tooba keenay oo inta ka jeesadee ninkii ay ka go-an tahane falaliil alxamdu aad soo dhowaayaan lanahay islaamkuna inuu gacmo funaan dadka kusoo dhowyaha meeshaan hadda joogo wax cilada aana kala kulmin degmada miirtaqo ay tahay cid alaale ciddi timaad lagu soo dhoweeyo hadda jeer rag baa soo gaara gacmo furanaa lagu soo dhoweeyaa wax waxba laga amba wax tabaaya amba midna intaba lama kulmin
askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaya saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taa'ibiinta ah ee iskaga soo baxaya safka cadowga allaah waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid marwan bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadiya waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dad fara badan oo ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar islamarkaana isaga kala yimid xaafadaha degmada ayaa isugu soo baxay fagaaraha aflaamta jihaadiga lagu daawado kuwaas oo goobta uga bogtay daawashada aflaamtii ugu dambeysay ee ka soo baxay kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya aflaamta ay daawadeen waxaa ka mid ah kuwii soo bandhigayey weeraradii mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee kudhaa iyo jabad godane ee wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe intaasi kadib qaar ka mid ah bulshadii aflaamtaasi daawatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus bismillahi raxmaan raxiim caaw waxaan daawanaynaa aflaam fara badan filinkii cusbaa mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay kuna saabsanaa dagaalkii ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe weliba gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo jabad godane insha allahu tabaarak wa tacaala anoo mahaayel dhamaan cali ibraahim buule oo roogo degmada xagar oo kuma fiirsanay filimaan oo ka saabsan gaaladii orleyow insheeda dhoore markan uu ka farxadaan maha koogu koro inshe mujaahidiinta manka baaqane intionay dagaalka iyonay wala miiloo suronye intionay qorunka sii socdaa intay jihaadka qayb galna naftaan ka booriyaan magacayga waa faadimo cabdiraxmaan joogta degmada xagar waxaan daabtay filim jihaadi ah oo ku saabsan aargudka jamaame adeeda lama soo koobi karo magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan cali nuur caawa waxaan daawanay filimkii kudhaa ay walaalaheenna muslimiinta mujaahidiinta ay ku xasuuqeen murtadiinta iyagoo uga aargudaya gaaladii xasuuqda ee duqeymaha ka geystay deegaanka jamaame caawa filimkaas waxaan ku daawanay murtadiinta oo afka ciidda loo daray iyagoo badda isku tuuraya oo laalahan mujaahidiinta ugu daba tegay oo bartooda ku tooganaya labadii filin ee ugu dambeeyey ee ka soo baxay kanaalka wararka ee kataib el akhbaariya ayaa si weyn toddobaadkii lasoo dhaafay looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah halka soomaalida inteeda kale iyo caalamkana ay kumanaan kun oo ruux ka daawadeen aalada internetka mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina munaasabad arday shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey ujeedkeeduna ahaa in shahaadooyin kala duwan la siiyo ardayda wax ka barata macadka barashada luuqadda carabiga ee imaamu maalig oo sidoo kalena lagu barto cilmiga xaasuubka amaba kombiyuutarka xafladda ayaa shahaadooyin lagu siiyey ku dhowaada soddon arday kuwaas oo maraaxiil kala duwan ahaa qaar ayaa la siiyey shahaadada dibloomada luuqadda carabiga qaar kale ayaa ka gudbay mustawaha koowaad iyo labaad ee carabiga halka kuwa kalena ay macadka ku barteen aaladda kombiyuutarka oo dhammaantoodba la siiyey shahaadooyin ka turjumaya wixii ay ku soo barteen macadka imaamu maalig xafladda ayaa ka dhacday hoolka sumaye ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waalidiin salaadiin maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka imaamu maalig ee barashada luuqadda carabiga ugu horreyn waxaa xafladda kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah culimada waxa weeye waa waajib min min waajibaati diinina wey diinteenna waajib ka mida maadaama luqadu ay tahay min addiin ay tahay culammada qaarkood siay u shaacireen shaykhulislaam oo kale waajibun wa fardun mafruudun cala alcibaad qof walba waajib lagu leeyahay waa iyagu yidhi maxaa dhacay kitaabka iyo sunnadu waa luqa alcarabiya kusoo degeen oo ka hadlayaan mina la fahmi karo luqa alcarabiya la-aanteed marka maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waxaan waajibka la gaari karin ilaa isaga in la maro mooyaane isna waajib buu noqonayaa kullamaa luqada uu kusii durko qofku oo uu darajo fiican ka sii gaaro wuxuu sii fahmayaa kitaabka iyo sunnada intaasi kadib ardayda macadka imaamu maalig ee barashada luuqadda carabiga ee magaalada jilib ayaa sameeyey bandhig facalaynaa an naqrisa fii quluubina xuba allugati alcarabiya wanabdula fiiha gaayata juhdina xataa nakuuna maahiriina wabaariciina fiiha ومبلغين رسالة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم هام الفؤاد بروضك الريان أسمى اللغات ربيبة القرآن أنا لن أخاطب بالرضانة أعربا أو أستعير مترجما لبياني
أيها الأخوات نتعلم اللغة العربية ونبذل غاية جهدنا حتى نكون ماهرات فيها أيها الأخوات للغة العربية مهارات ينبغي لدارس اللغة العربية أن يمارسها وإذا مارس الضارب هذه المهارات يجد بالقدرة على التعبير عما يجول في قادره لغة الضاد حكاية فخ وعز ومجد بدأت هذه الحكاية عندما اختار الله هذه اللغة العظيمة أن تكون لغة القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها
أنا النحو العربي أنا الصرف أنا الاستقاق أنا الإعراب فأنا من قيل فيا فاطلب هديت ولا تك متأبيا فالنحو زين العالم المتفنن فالنحو مثل المنح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني أيها المتعلم أيها الأستاذ أيها القاري إذا أردت من علوم أجلها فأجلها مقوم ألسن maamulka macadka ayaa dhankiisa ka warramay xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay waxbarashada macadka machadka imaam maalig litacriib alumma aw lilcarabiyati waalxaasuub ee mustawayaadka meesha lagu fadhiya kolley baaraka allaahu fiikum waxay noqon doonaan dhowr mustawo mustawaha ugu koreeya oo aan shahaado siinayno guud ahaan cadadka la siinaayo shahaadaadka meeshaan la siinaayo waa sagaaliyo labaatan arday sagaaliyo labaatankaas arday waxay isugu jiraan kuwo dibloom la siinayo mustawaha sare kuwa mustawaha dhexe ayaa shahaado la siinayaa kuwana mustawaha koowaad ayay hadda ka soo gudbeen oo dhammaan la siinayaa marka insha allahu tacaala waan gudagelaynaa biidn illahi tacaala kama marneen waalidiinta oo iyagana si weyn u soo dhoweeyey waxbarashada ubadkooda aad baan arrintan ugu faraxsannaha annagu maanta inaan aragno ardadannadii oo luuqatul carabiya ku hadlayso waa wax badan in badan baan tamaninaynay waxaa weeye maanta inaan helnayna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waalidiinta magacooda anigoo ku hadlaya waxaan ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xaflado min xafalaati macad imaamu maalik ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in macallimiinteenni noo xifdiya ee macadka noo dhigaysay marka muhiimad weyn ay leedahay luqadda carabiga barashadeeda ilaahay subxaana wa tacaala nicmada markaad ka shukrisa wuu siyaadiyaa ilaahay wuxuu leeyahay lain shakartum laasiidannakum dhan kale waxaan leeyahay macallimiinta ajirkiina allaha badiyo waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaana idin soo dhiibnay carruur waana ku sabarteen maantana meelo dhexayay marayaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra
mahadsanid cusmaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu